بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى كتاب الزكاة هذا متكن كتاب الزكاة والزكاة كتاب كيدي الشيخ رحمه الله تعالى بعدما وصل لما يستري صلاتي يا أحكامتي دي. wuxuu doonay sheekhu halkan inuu ka bilaabo sakadii iyo axkaamteedii sakadu waxay ka mid tahay min asharaa'ic alqadiima cibaadooyinka qadiimiga ah ayay ka mid tahay sida salaaduba ay ka mid tahay cibaadooyinka qadiimiga liannahu umamkii innaga naga horeeyey salaada siday u tukan jireen ayaa haddana sakadana ay u bixin jireen walidaalika nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi wa awsaanii bisalaati waazakaati maa dumtu xaya wuxuu ilaahay igala dardaarmuu yidhi nebiyullaahi ciise salaada iyo sakada inta dunida aan ku noolahay marka aayaddaasi waxay tusin sakadu inay ka mid tahay umamkii innaga naga horreeyey in sakada lagala dardaarmi jiray oo sakadu ay waajib ku ahayd waxaa sakada la jideeyey sanadkii labaad ee taariikha hijiriga ah ayaa sakada la farad yeelay oo waajib laga dhigay waalaslu fii wujuubi sakaati mutlaqan aayaatun minha sakadu inay waajib tahana waxaa asal u ah aayado ay ka mid tahay qowluhu tacaala qowlka ilaahay jala jalaaluh khud min amwaalihim sadaqatan xoolahooda ka qaad sadaqo nebiyullaahi moxamedo sala allahu calayhi wasalam sadaqadaasoo tudahiruhum ayaga aada ku dahiraysid watusakiihim bihaa sadaqadaas aada ku nadiifinaysid oad uga nadiifinaysid dunuubta iyo macaasida iyo shuxiga iyo bakhiiltinimada aada uga dahiraysid ay tuslixu axwaalahum wa taxfaduhum min ashuxi wa naxwihi wayastaxiquuna bihaa sakadaasna ay ku mutaysanayaan almadiixa waathanaa ammaan ilaahay xaggiisa ay uga mutaysanayaan waa axaadiis minhaa waxaa kaloo u deliila sakadu inay waajib tahay axaadiis uu ka mid yahay qowluhu nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalam limucaad uu ku yidhi cindamaa wajahahu ila alyaman markuu mucaad uu yaman u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi fa aclimhum ahlulyaman ogeysii ana allaha iftarada calayhim sadaqatan in ilaahay uu ku farad yeelay sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadayo min aqniyaa'ihim kuwooda tanaadka ah laga qaaday faturaddu dibna loogu celinayo calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana dib loogu celinayo marka aahaarta iyo axaadiistaas ee aayadahaas waxay tusinayaan sakadu inay tahay waajib tajibu sakaatu sakadu waxay ku waajibtaa fii khamsati ashyaa'a shan shay ayaa sakadu ay ku waajibtaa wa hiya shantaasi almawaashi xoolihii xoolihii la dhaqanayay sakadu way ku waajibtaa nisaabkooda iyo qaabkay ugu waajibto iyo inta laga bixinayana sheekhaa noo faahfaahin doona waalahmaanu lacagihii qeybta labaad ee sakadu ay ku waajibayso waa lacagaha lacagaha qaabka ay ugu waajibayso iyo inta laga bixinayo waa noo iman doontaa wazuruucu zarciyaalkii wixii sarcigee la abuuranayey waa quudkii raashinkii la abuuranayey oo la cunayey quudkaa isagana waxaa ka waajibaya sako wathimaaru mirihii baxayay mirahaas dee ulajeeddada laga leeyahay waa laba shay uun waa timirta iyo zabiibka bis yacni wax miro ah oo sharcigu uu leeyahay sakadu waajibay ku tahay waxaa ka jira waa zabiibka iyo timirta bis amaa qudaarta kale ama midhaha kale la beeranayo sida yaanyadii oo kale mooskii oo kale cambihii waxyaalahaasoo dhan sakadu waajibkuma aha ilaa qofku inuu ka ganacsanayo mooye yo hadduu ka ganacsanayo markaas waxay ugu waajibi min baabi sakaati tijaara noocaasi markaa geliyo sakadii sakaatu tijaarada ahayd ayuu geli oo maalan qofkan wuxuu iska leeyahay beer yaanyo ah ayuu iska leeyahay ama beer moosa ama beer cambe ah ayuu iska leeyahay laakiin wuu ka ganacsadaa hadduu ka ganacsado dee sakadu waajib weeye waxay geli baabka baabu tijaara noocaasii geli laakiin miro ahaan iyo beer ahaan waxba uguma waajibayaan dhinaca mirahaas markii la fiiriyo yaanya ahaan hadduusan ka ganacsanayn yaanyada iyo cambaha iyo mooska iyo zakadu kama waajibaan ilaa inuu ka ganacsanayo ma ahan wa curuudu tijaarati tijaarada badeecadeedii wey ganacsiga badeecadiisii qofku shay walba uu ka ganacsanayo wuxuu doonaba ha noqdo xataa haddii dhagaxda uu ka ganacsanayo dhagax hadduu ka ganacsanayo dhulkaas iyo boosaskaas hadduu ka ganacsanayo oo booskan intuu soo iibsado markii xoogaa lacagu ugu kororto haddana uu iska sii iibinayo dhulkaas xataa zaka ka waajibay ciiddaa qofku gadanayo marka shay walba oo laga ganacsado wuxuu doonaba ha noqdo wuxuu doonaba ha noqdo zakadu way ka waajibtaa marka shantaas shay ayaa sharcigu uu tilmaamay in zakadu ay ku waajibayso fa ama almawaashi xoolihii fatajibu zakaatu zakadu way waajibtaa fii alaaثati ajnaasin jinsiyaalo saddexa ayaa zakadu ku waajibtaa jinsiyaalkaasoo minhaa min almawaashi xoolaha ka mida xoolaha bini aadamka saddex shay oo ka mida uun ayaa zakadu ku waajibi wa hiya saddexdaasi alibilu geeli waalbaqaru loodi iyo waalghanamu iyo arigii saddexdaas uun ayaa wax la dhaqdo oo xoolo ah zakadu ay ka waajibi waa geeli iyo loodii iyo arigii falaa tajibu fi lkhayl hadduu qofku tusaale ahaan farda uu dhaqdo fardo fara badan uu leeyahay xerada uga buuxa zakadu kuma waajibayso wax zako ah oo ka waajibaya ma lahan saddexdaas uun ayaa sharciyan zakadu ay ka waajibi laakiin sida hore baan usoo sheegnay hadduu fardaha ka ganacsanayo dee wax walboo laga ganacsado waan soo marnay inay zakadu ay ka waajibayso laakiin xoolo ahaan saddexdan bis ayaa zakadu ay ugu waajibtaa wa sharaa'idu wujuubihaa wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda shuruudaheedii sitatu ashyaa'a lix shay wey halkan sheekhu wuxuu inooga sheegay qofkan marka la leeyahay zakaa kugu waajibtay waxaanu soo ogaanay ashyaada shanta ah ee sharcigu uu tilmaamay in laga sakeeyo inay waajib tahay shakhsiyan marka shuruudaha looga baahan yahay qofka la leeyahay zakadu waajibay kugu noqotay waa lix shardi wa sharaa'idu wujuubihaa zakada waajibnimadeeda shuruudaheedii sitatu ashyaa'a lix shay wey waa in qofku lix shardi uu oofsado qofka la leeyahay zakadu waajib ayay ku tahay alislaamu islaannimo waa shardi islaannimo la yidhi maxaa baxay gaalkii ma dhahayno zakaa waajib kugu ahay zakadii keen ma dhahayno lianna waxaa ka horreeya towxiidkii towxiidkii ayaa ka horreeya waalxuriyatu xurnimadiina waa shardi xurnimo la yidhi maxaa baxay addoonkii kuma waajibayso zakadii leannu isagu alcabdu laa yamlik shay-an addoon hadduu yahay xoo ma milkiyaba ilaa inuu yahay addoonkii addoon inuu yahay mukaatab ee la kitaabeeyey mooye walmilku addoon walmilku milkigii weeye milkigaasoo ataamu ee dhammaystirnaa waxaa kaloo shardi ah qofka xoolahan gacantiisa ku jira inuu milki dhammaystiran uu u leeyahay maxaa baxay waxaa baxay milkulmukaatab addoonkii la kitaabeeyey addoonkii la kitaabeeyey waxaa loola jeedaa waa addoon sayidkiisii uu ku yidhi intaasoo lacaga haddii aad ii keentid xoraa tahay ayuu ku yidhi lacagtii uu raadinaa marka lacagtii uu xoogaa soo helay xoogaa lacagtii lagu shardiyey waxbuu soo helay lacagtaasi xataa haddii ay nisaab gaarto zakadu kuma waajibayso leannahu waxaa weeye milkigiisu waa daciif mukaatabku waxbuu milkiyaa addoonka haddii la kitaabeeyo oo shuruud lagu xiro oo la yidhaho intaasoo lacaga haddii aad ii keentid waad ku xurayn lacagihii u aruursadaa marka lacagaha uu aruursanayo wuu milkiyey laakina milkahu daciif milki taama ma aha milkigiisu daciif wey zakadu marka kuma waajibayso wanisaabu nisaabkiina waa shardi nisaabku waxaa weeye waa miqdaar cabir xooluhu inay cabirkii sharcigu uu jideeyey waa inay soo gaaraan cabirkii sharcigu jideeyey waa inay soo gaaraan xooluhu nisaabka ay dhan yihiin laga sakeynayo shay walbana nisaabkiisu waa noo iman doonaa shay walba nisaabkiisa sheekha inoo sheegi doono waalxawlu sanadkiina waa shardi waxaa kaloo shardiga shaygaas qofku uu ka sakeynayo hal sano ugu yaraan waa in gacantiisa uu ku jiray milkigiisa hal sano ugu yaraan waa inuu gacantiisa ku jiray maxaa baxay shaygan siddeed bilood sagaal bilood ayuu gacanta ku hayay uu milkinaya kabacdina milkigiisi waaba ka baxayba noocuu doonaba ha uga baxo tusaale ahaan qofku ku sadaqaystay waa hibeeyey ama waaba khasaarayba badeecadii dukaankiia khasaaray hal sano maba laysla gaarinba hal sano layslama gaarin sakadu kama waajibayso qofka hadduusan hal sano uusan milkigii gacanta uusan ku haynin maxaa yeelay waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yihi xadiiska abu daawuud uu warinayey laysa fii maali zakaatin laysa fii maalin maal dhexdiisa sakaatun saka ma ahaanin xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa sanadka uu ka soo wareego ilaa sanadka uuga soo wareegayo maal zaka laguma lahan ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wasawmu soofiddiina waa shardi soofiddii xooluhu inay soofaan oo daaqa ay aadaan waa shardi maxaa baxay xoolihii haddii guriga kuugu xirxiran yihiin oo adiga gurigiiba aada ku biilaysid oo mankaalkii iyo cawskii aada u soo iibinaysid waxyaalihii qolofka ahaa iyo xashirtii xooluhu cunayeen adaa gurigii ugu keenay xoolo inta soofa oo bannaanka aada wax soo cunaya wax soo daaqaya maba ahan xoolaha noocaas ah sakadu kama waajibto xoolaha muqdisho lagu haysto kale xoolaha muqdisho lagu haysto oo la biilayo gurigii lagu biilayo si kastay nisaab u gaaraan sakadu waajib kuma aha xoolaha waxaa shardiya inay daaq aadaan oo ay soofaan oo ay baxaan oo kale ay soo daaqaan shardi waa mal ahmaanu lacagihii la sheegayey oo la dhahayay lacaguhu waxaa ka waajibaya zako fa shay-aani laba shay lacagaha la leeyahay waxaa ka waajibaya zako waa laba shay addahabu waalfidatu lacagtii dahabka ka samaysnayd iyo lacagtii fidada qalinka ka samaysnayd labadaas lacagood way lacagta sharcigu uu leeyahay sakadu waajibay ku tahay laakiin xilligan hadda innagu aanu joogno lacagahaasi dunida maba ka shaqeeyaanba xilligii kutubtan la qorayey iyo xilligii nabigan uu joogay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ayaa lacagahani shaqaynayay waa lacag dahab caadiya lacag dahab ka samaysan oo markaa la dhahayay dinaara magaceeda la dhahay lacagta dahab ka samaysan magaceeda dinaara la dhahay lacagta fidada ka samaysanna waxaa loo yiqiin dirham dirhamaa loo yiqiin xilligaa hore adduunkii horey shaqaynayeen lacagahan laakiin kabacdi adduunkii waa isbedelayoo waxaa yimid waxyaalo cumlaadahaa yimid oo yacni iyaga daatadooda inaad iska bixisid mooye daatadoodu aysan nafci gooniya aysan lahayn lacagihii horeo xilligaa jiri jiray xataa haddii aadan wax ku soo iibsan iyagaaba nafci kuu lahaa jiray daatadooda nafci daatiyay lahaan jiray tusaale ahaan lacagtan dahabka haddii xataa aadan wax ku iibsanaynin dahabnimadooday nafci kuugu lahaayeen oo laysku qurxinayay gurigaa la dhiganayay lagu sharaxanayay marka waxay ahaayeen yani waxay lahaayeen nafci khaas nafci khaas ay lahaayeen fidaduna sidaas oo kale fidadeedna sidaas oo kale oo la isku qurxinayo nafci khaasa ayay lahayd laakiin lacagahan cumlaadka ee haddan yimid nafci khaasa ma lahan oo iskuma qurxinaysid meel ku xiran maysid ilaa inaad jeebka ka bixiso mooye nafci kale ma laha nafci waxay ku leeyiin jeebka inaad ka bixiso wax ku soo iibsato sidaas awgeed marka maadaama lacagahani ay booskii dahabka iyo fidada ay maanta ay joogaan iyagana sakadu waajibay ku noqon liannu dahabka waxaa la mid noqonaya iyo fidada maa raaja rawaajahumaa dahabka iyo fidada wixii loo isticmaali jiray shay kastoo loo isticmaalo iyaguna lacagu noqon curfan wa sharcan xagga curfiga iyo dhaqankana shaygan muxuu yahay qofkii la weydiiyo waa lacag buu leeyahy sharcigana waxaa weeye maqaamkii dahabka iyo fidada booskoodii iyo wixii loo isticmaali jiray wax kastoo loo isticmaalo magaca lacagba sheegta zakadaa ka waajibaysa iyaga waxaa marka lagu cabir qaadan nisaabkoodii lacagahan hadda ama dollar ha noqdaan ama lacag soomaaliya ha noqdaan ama lacagaha birta ha noqdaan ama junayha suudaaniyiintu ay isticmaalaan ha noqdaan waxa adduun un anwaac lacago la isticmaalo oo dhan waxaa dhammaantood looga qiyaas qaadanaa nisaabkii dahabkii iyo fidadii qofkii fida yacni waddankiisa fido laga heli karo fidada nisaabkeedu waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam lacagta aada haysato haddii ay kuu goyso qiimo intaas la eg markaasaa sakadu kuu bilaabmaysa ay waajib noqon nisaabka bilowgiisii markaasu haddii marka waddankaaga aan fido laga isticmaalin sida hadda waddankeenna soomaaliya oo kale nisaabka cabirkiisu wuxuu noqon siddeetan iyo shan garaan oo dahaba leannu lacagaha dahabka nisaabkooda kow meesha ugu sokaysa oo zaka ay uga bilaabanto dahabka waa siddeetan iyo shan karaan haddii marka lacagihii ama lacag soomaaliya hayso ama birtii etoobiya hayso ama junayhii suudaani hayso ama yuuro hayso ama dollar haysto waxaad doontaa iyo hesho waxaad ku cabir qaadan markaas waddankaaga haddii dahab mooye wax kale aan laga isticmaalin oo lacagihii fidladu aysan olin siddeetan iyo shan garaan ayaad waxaad leedahay lacag ahaan meequu jooga intaasoo dollar ugu joogaa siddeetan iyo shan garaan intaasaa nisaabkii noqonaya marka intaas qofkii haysta ayaa waxay noqon inay zakadu ay waajib ku noqoto wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakada wujuubkeedii wujuubkaas shuruudaheedii fiihaa fii tilka alahmaan lacagahaas shuruudaha ay zakadu ugu waajibayso khamsatu ashyaa'a shan shay lacagahan marka la leeyahay waa waajibay zakadu ku tahay shan shardi ayaa loo fiiray alislaamu islaamnimo waa shardi qofkaa lacagta iskale waa inuu muslim yahay gaalka kuma waajibayso lacag kasta uu leeyahay yacni wujuuba mutaalaba fi dunya adduunyada kama dalbanayno ma dhahayno gaalow lacag waad haysataahe keen leannu tawxiidaan ka dalbanayna tawxiid ayaan ka dalbanayna waalxuriyatu xornimadiina waa shardi maxaa baxay addoonkii kuma waajibayso waalmilku taamu milki dhammaystirana waa shardi maxaa baxay milkigu hadduu daciif yahay sida milkulmukaatab addoonkii mukaatabka ahaa wanisaabu nisaabkii isagana waa shardi lacaguhu inay nisaabkii aanu soo marnay waa inay gaaraan haddii dahab looga qiyaas qaadanayo waddankaaga dahabkaa mooye wax kale aan laga helin waa siddeetan iyo shan garaan qiimo la eg in lacagtu ay kuu gaarto waana wax iska basiidoo sakadu sideedaba ma dhib badna laakiin shaydaanka intuu kuu cayiliyo oo wax weyn in lagaa rabo kaaga dhigo ayuu wuxuu rabaa waddadii khayrka inuu kuu fariisto waddadii khayrka inuu kuu fariisto sida asagu uu u khasaarana inuu kuu khasaariyo shaydaanku uu dooni laakiin sakada wax badan maa hadda kunkii dollar oo dhan rubuculcushur ha loo qaybiy markii la yidhaho rubuculcushur kun dollar waa shan iyo labaatan dollar bis kun dollar oo dhan rubuculcushurkiisii shan iyo labaatan dollar bis eed ka bixina walu fiirso shan iyo labaatan dollar waxaa laga yaabaa in maalin walba ama usbuuc walba ay kaa baxaan iyadoo magac zaka aan kaaga bixin oo ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa aadan ku raadinayn ayaa waxaa laga laga yaabaa waxyaalo adduunyo iyo malaayacni inay kaaga baxaan shan iyo labaatan sanadkii oo dhan ayaa waxaa lagu leeyahay kunkii dollarba shan iyo labaatan ka bixin ayaa lagu leeyahay marka waa qadar basiid ah oo aada u yar laakiin shaydaanka ayaa wuxuu rabaa inuu kaa marin habaabiyo jidka ilaahay wax weyn uu kaaga dhigo in sharcigu waajib uu kaaga dhigo wanisaabu nisaabkiina waa shardi walxawlu sanadkii inuu soo wareegana waa shardi waxaa kaloo shardiga lacagahaas muddo sanada in milkigaaga iyo gacantaada ay ku jirtay shardigu wa ama zuruucu zarciyaalkii beerihii la abuuranayay oo raashinkii beeraha ka baxayay fatajibu zakaatu zakadu way waajibtaa fiiha fii tilka zuruuc zarciyaalkaas la abuuranayo bialaai sharaa'ida saddex shardiy ugu waajibtaa beeraha wax ka soo go-aya raashin ka soo go-aya saddex shardi haddii la helo zakadu waajibu an yakuuna shaygaas zarcigaas waa inuu ahaado mimaa iladii kii waa inuu ahaado yasracuhu maaga alaadamiyuuna dadka bini aadamka ah ay beertaan waxyaalaha raashinka bini aadamku ay beertaan waa inuu ka mid yahay sida ganleydii bariiskii digirtii iyo wixii la mid yahay qamadigii waxyaalaha bini aadamku ay beertaan waa inuu ka mid yahay wa an yakuuna waa inuu ahaado quutan quut quut yacni waxaa loola jeedaa almuqtaatu bihi wax la cuno oo ikhtiyaar loo cuno xaalatu daruuro iyo markii abaaruhu dhacaan waxyaalaha la cunayo kuma jiraan qofku isagoo xaalatul ikhtiyaar jooga oo dhibaata aysan haynin raashinka si dabiici oo caadiya uu u cuno waa inuu raashinkaasi yahay sida ganleyda iyo bariiska iyo waxyaalaha ikhtiyaariga si dabiiciya loo cuno quudkaasoo mudakharan ee la kaydaysto quud haddana raashin la kaydaysto oo kayd gelaya waa inuu raashinku yahay maxaa baxay waxaylihi aan kayd gelaynin sida mooskii iyo cambihii iyo yaanyadii iyo waxyaalahaasoo dhan sakadu kama waajibayso wax la cuno oo la kaydaysto waa inuu raashinkaasi uu yahay wa an yakuuna waa inuu yahay sarcigaasi nisaaban inuu nisaab gaarana xadkii nisaabka inuu gaaro waa shardi nisaab marka beertu maxay ku gaari kartaa raashinka yani nisaab inuu gaaro marka la leeyahay xisaabtee ama qadarkee uu nisaabku gaari karo wa huwa nisaabku khamsatu awsuqin shan dibi raro shan dibi rar shan yani shan goor intii dibiga lagu raro oo uu qaado shantaas dibi raro laa qishra wax qob ah calayha cala alkhamsa shantaas dibi rar dusheeda wax qoba uusan ahayn waa shan goor intii yani dibigu uu soo raro oo wax qoba iyo wax qolofa aan lahayn khamsata owsuqan marka halkii wasqi waa imisa ilaa shan wasqi yaa layidhi halkii wasqi waa situuna saacan halkii shan wasqi yaa layidhi nisaabka halkii wasqi waxaa weeye waa lixdan suus halkii wasqi lixdan suus wey marka lixdanaad waxaad ku dhufanay shan lixdan haddii shan lagu dhufto wuxuu noo noqon saddex boqol oo suus waa marka saddex boqoloo suus ayaa loola jeedaa khamsato awsuq shanta dibirar macnaheeda waxaa weeye waa saddex boqol oo suus halkii suusna waa imisa waa arbacatu amdaad afar koombo saddexdaa boqoloo suus ayaad afar ku dhufan marka saddex afar lagu dhuftay waxay kuu noqon kun iyo laba boqol oo koombo marka cabirkii nisaabkii saasuu noqday haddii yani tafsiil laga bixiyey oo lasii faahfaahiyey wuxuu noqday kun iyo laba boqol oo koombo beertaadu markay gaarto markaasaa lagu leeyahay koow zaka kugu waajibtay wixii ka yar zakada kuma waajibto kun iyo laba labada boqol oo koombona waxay ku iman ilaa kitaabku wuxuuna yidhi khamsatu awsuq laa qishra calayha shan dibirar buu yidhi shantaas dibirar halkii wasqiba waa lixdan suus lixdankaas suus lixdankaas waxaad ku dhufanay shan saddex boqoloo noqon saddexdaa boqoloo suus hal suus walba ee ka mida waa afar koombo marka waxaad ku dhufanee saddexda boqolaad afar ku dhufan wuxuu kuu noqon marka kun iyo laba boqol oo koombow kun iyo laba boqol oo koombo oo laa qishra calayha wax qoba aan lahayn maalan ganley oo kale markay baxayso yacnii kun iyo labada boqol oo koombo sabuulkii asagoo sidiisaa koombada laguma xisaabay waa in sabuulkii wixii dhammaan laga bixiyo ganleydiiyo sideedii ah oo sabuulkii laga bixiyey waa inuu gaarto beertu kun iyo laba boqol oo koombo oo nadiif ah waa inay ku gaarto sidaasaa loola jeeda wa huwa nisaabku khamsatu awsuqin shan dibi raro khamsatu awsuqaasoo laa qishra calayha dusheeda wax qoba aysan ahaanin wa ama himaaru mirihii yacni shay walbuu kuu soo sheegay wuxuu rabaa inuu faahfaahin ka bixiyo sheekhu wa ama himaaru mirihii aanu nidhi zakaa ka waajibaysa fatajibu zakaatu zakadu fii shay-ayni laba shayay ka waajibtaa labadaa shay oo minhaa min ahimaari mirihii ka mid a hamaratu nakli timirta miraheedii wa hamaratu lkarmi iyo zabiibka mirihiisii karmiga waa cinabka cinabka markuu zabiib u dilaaco wuxuu ku leeyahay sheekhu miraha aanu leenahay zakadu way ka waajibtaa waxaan ula jeednaa uu yidhi laba shay ee miroo dhan ulama jeedno waxaan kala jeednaa uu yidhi hamaratu nakli timirta miraheedii wa hamaratu lkarmi iyo cinabka mirihiisa cinabku iyo zabiibka waa isla mid oo zabiibku markuu adkaado cinabku markuu adkaado ayuu wuxuu qaadanaa magaca zabiibka intuu qoyan yahana magaca cinabkuu qaadana markuu qalalana zabiib magacaasuu qaadana marka isku mid wey marka beertaada beer timireed haddii aada iska leedahay ama beer zabiib ama cinabka uu ka baxo haddii aada iska leedahay zakaa kugu waajibayso wa sharaa'idu wujuubi zakaati zakada waajibnimadeeda shuruudaheeda fiiha fi himaari mirahaas dhexdeeda zakadu ay ku waajibayso shuruudaheeda arbacatu ashyaa oo afar shay beerta marka zakadu ay ku waajibayso afar shay alislaamu islaannimo wey walxuriyatu xurnimo wey walmilku taamu mulki dhammaystiran wey wاnisaabu nisaabkii waa shuruudihii hadda aanu soo marnay wa amaa curuudu tijaarati ganacsiga badeecadiisii fatajibu zakaatu zakadu way waajibtaa fiiha fii curuudi tijaarati ganacsiga badeecadiisa zakadu way ku waajibtaa bisharaa'idi shuruudihii ayay ugu waajibtaa shuruudahaasoo almadkuurati lagu soo xusay fi lahmaani lacagaha dhexdooda lagu soo xusay waa shantii shardi oo shuruudihii lacagaha loo shardinayey alislaam walxuriya walmulku taam walnisaab walxawl iyo sanad inuu soo wareego shuruuddii lacagaha loo shardinayey ayaa iyagana badeecadii iyadana intii oo kale ayaa loo shardin waa in sanad milkigaaga badeecadu ay ku jirto waa in qofka gacanta ku haya uu yahay qof muslima waa inuu yahay milkigu waa inuu yahay milki dhammaystiran faslun haadakani faasilun midox kala saaro wa awalu nisaabi libili geela nisaabkiisii nisaabkaa bilowgiisii khamsun shan neef w xoolihiiu rabaa sheekha inuu faahfaahin ka bixiyo qaabka xoolaha looga sakaynayo xoolaha waxaanu soo marnay saddex shay uun ayaa sakadu ay waajib ku tahay geelii iyo arigii iyo loodii geeliyuu bilaabay sheekhu marka wa awalu nisaabiilibili geela nisaabkiisa nisaabkaa bilowgiisii khamsun shan neef w shan neef wixii ka yar wax zako ah oo lagaa doonayo ma laha wa fiiha fi lkhamsi shantaas neef dhexdeedana shaatun neef ariya ahaad geelaagu hadduu shanba uu gaaro markaasaa koow sakadu ay kuu bilaabo oo ay kugu waajibo shantaas neef oo geela waxaa ka waajibaya hal neef oo ari ah waa raxmadda ilaahay subxaanahu watacaala ay ka mid tahay sharcigu waxaa weeye shareecada islaamka ilaahay wuu fududeeyey laakiin waxaa adkaynaya naftan iyo shaydaanka nafta iyo shaydaanka ayaa shareecadii waxay kuugu sawirayaan shareeco dhib badan laakiin waxa weeye shareecadu waa ashareeca samxaa sahla shareeco samxaahe aada u fudud qofkii iimaankiisu uu yahay iimaan wanaagsan shareecadu way fududdaha laakiin indho kale haddaad ku fiiriso oo indhihii shaydaanka aada ku fiiriso shareecadu wax walbaa dhibay kula yihiin marka indho shaydaan haddaad shareecada ku eegto wax walbaa dhibay labadaa ragcaad dhib noqonaya markaas labada ragcood tukanaysid ayaa dhib ku noqonaya haddii yani nadariyo shaydaaniya dib lagu fiiriyo aragti shaydaan haddii lagu fiiriyo laakiin aragti muumin haddaad ku fiirisid oo aragti nuurle aad ku fiirisid oo aragti iimaanle aad ku fiirisid shareecadu waa fudayd fududa ma dhib badno shareecada wa fiiha fi lkhamsi shantaas neef oo geela ah shaatuna ahaad neef ari ah marka neefka ariga shaatada hadda ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ama maczi ha noqdo ama da'ni yani ama ida bixi ama aricad bixi adigaa khiyaar leh mutlaqaa loola jeeda mutlaq labadiba loola jeedaa ama aricadaad bixin kartaa ama waxaad bixin kartaa idihii laakiin aricad haddaad bixinaysid waa inuu laba sano gaaro ida haddaad bixinaysidna ugu yaraan hal sano waa inuu gaaro waxaad kalood bixin kartaa mid laba iyo mid dhadiga leannu ta'da shaatun ku jirta kutubtii horena aan kusoo qaadan jirnay macnaha ta'da shaatun ku jirta ma aha taau ta'niif ee waa taa-un lilwaxda waa ta tusinaysa taaulwaxda la yidha yani hal shay bis aa kugu waajibaya in badanna kutubta macnahaas aan kusoo sheegi jirnay ulajeedada laga leeyahay wa fiiha shaatun aa ku sugan halkaas neefaad bixin dabdiay u sameeyeen culimmadu oo si maaragtaa yani qofku uu si fudud uu ugu fahmo sakada hash ayaa lagu soo koobay hash ha-da xisaabta abjadka waxay keentaa shan waa shantii geelahay shiinkuna waxaa weeye waa shaatun oo lagu soo gaabiyey shaatun oo lagu soo gaabiyey waa daabit fudud ood ku fahmi kartid wa fii cashirin tobankii neef oo geel ahaana shaataani laba neef oo ariga ahaad waa sidii aan soo marnay laba neef oo ari ama lama orgoy bixi ama laba ri bixi ama ido bixi ama aricad waxaa doonta ti macnihi haddaanu soo marnay laba neef oo ari ah ayaa lagaa qaaday oo waajib kugu noqonayo geelu hadduu kuu barakoodo oo toban uu kuu gaaro waxaa lagu soo dabdiyey yab ayaa lagu dabdiyaa ya-du xisaabta abjadka waxay keeni toban ba-duna xisaabta abjadka waxay keentaa labo labadaasi waa labadii neef oo labadii ariga ahayo oo la bixinayo wa fii khamsata cashara shan iyo toban neef oo geelana halaatu shiyaahin saddex neef oo ariya ahaa geelii hadduu kuu barakoodo shan iyo toban uu kuu gaaro saddex neefaad ka bixinay oo ariya ama orgoy ka bixi ama riyo ka bixi idab macnihi haddaanu soo marnoo kale saddex neef oo ariya ayaad ka bixin waxaas lagu soo dabdiyaa yahaj yahaj ayaa lagu dabdiyaa leannahu ya-da xisaabta sidaan soo marnay abjadka waxay ka keeni toban ha-duna waxay keeni shan shan iyo toban wey jiinkana xisaabta abjadka waxay ka keeni ilaa abjad abjad markii la yidhaha hamsadii iyo ba-dii jiinka waaba isku xigaanba abjad markii la yidhaha jiinku wuxuu keeni saddex saddexda waa saddexdii neef oo la bixinayo saddexdii neef oo la bixinayo wa fii cishriina labaatan neef oo geelana arbacu shiyaahin afar neef oo ari ah ayaa ahday geelu hadduu labaatan neef uu kuu gaaro ilaahay uu kuu barakeeyo afar neef oo ariya ayaa kugu waajibaya kad ayaa lagu soo dabdiyaa kad kaafka xisaabta abjadka wuxuu keeni labaatan leannahu kalaman kalaman ee laga soo qaatay kalaman kaafka marka cishriin wey labaatan uu keeni daalkuna xisaabta ajadka wuxuu keeni abjad daalka waa xarafkii afaraad afar uu keeni afar afarta waxaa weeye waa afartii neef afartii neef oo la bixinayo wa fii khamsin wa cishriina labaatan iyo shan neef oo geelana bintu makhaadin ayaa ahaatay bintu makhaadin tii rimanayd neefkii rimanaa qaalintiisii neefkii rimanaa oo intuu orgooday rimad gaadhay qaalintii hore uu u dhalay qaalintaasaad bixin waa qaalin geela oo hal sano jirta qaalin geeloo hal sano jira ayaa ka waajibaya waa markii ugu horreysay oo geel uu waajibo xisaabaadkii kale waxaa ka waajibaya aribis xisaabaadkii horen soo marnay aribisaa ka waajibaya labaatan iyo shanta marka ugu horreysa oo geelu uu waajibayo shan iyo labaatan geelaaga hadduu kuu gaaro waxaa lagu soo dabdiyaa kahad kahad bidaad kaafka wuxuu keenaa xisaabta abjadka kalaman labaatanuu keeni ha-duna waxay keeni shan waa shan iyo labaatankii geela daadkanna waa ishaaratun ilaa binti makhaad binti makhaad la soo gaabiyey yaa lagu ishaaray wa fii sittin wa halaaثiina soddon iyo lix dhexdoodana bintu labuuna ahaatay geeli hadduu kuu barakoodo oo soddon iyo lix neef uu kuu gaaro waxaad dhiibi bintu labuuni waa caanooleyda qaalinteedii waa neefkii yacni irmaanka ahaa neefkii irmaanka ahaa qaalintiisii qaalintii uu hore u dhalay qaalintaasaad dhiibi waa laba sano jir qaalin laba sano jirow qaalintaa laba sano jirka ah ayaa bintulabuun la yidhi qaalintaa labada sano jirta ayaad bixin geelu hadduu kuu gaaro soddon iyo lix lownun ayaa lagu dabdiyaa lownun ayaa lagu dabdiya kalaman abjadka kaafka waxaa ku xigay laamaa ku xigay laamku soddon uu keeni kaafkuna labaatan uu keenay kaalaman marka laamku soddon uu keeni waawdana waxay keeni lixay keeni abjad huwas ha-du shanay keentaa huwas waawdiyaa ku xigta lixay keeni waawdana lix nuunkaas lownun ugu dambeeyana waxaa laga soo gaabiyey bintulabuunin ayaa loola jeedaa lownun bintulabuun wa fii sittin wa arbaciina afartan iyo lix dhexdoodana geelii hadduu kuu barakooday afartan iyo lixuu kuu gaaray xiqatuna ahaatay mid owr mutaysatay owr qaalin mutaysatay yacni qaalin owr mutaysatay waxaa loola jeedaa qaalin orgoon karta w oo rimi karta oo ratiga iska celin karta ayaa loola jeedaa xiqadaas marka waa saddex sano jir qaalin saddex sano jira ayaa ka waajibaya da-dii unbaa ziyaadaysa soo geel ma ziyaadayo sharcigu wuxuu ziyaadinaa da-dii bis da-dii tii hore waxay bintu makhaadada hal sano jirtay bintu labuunka laba sano jir middan xiqadu saddex sano jir middan noo iman doonto idana afar sano jir mar walbaba hal sana ziyaadayo geelu ma ziyaadayo ilaa marka soo socdo wa fii sittin wa arbaciin afartan iyo lix dhexdoodana xiqa ahaatay waa qaalin saddex sano jira mawxuna lagu soo dabdiyaa kalaman kalaman laanka miima ku xigo mum kala laanka miim mawxun miimka marka wuxuu keeni afartan uu keeni waawdana waxay keenay lix xaduna waa ishaaratun ilaa xiqa waa xiqadiioo lasoo gaabiyey ee xadana lagu ishaaray wa fii ixdaa wa sitiina lixdan iyo kow geeli hadduu kuu gaaran jadaca ahaatay mid ilka dhacsatay qaalin ilka dhacsato afar sano jirow tama lahaa arbacu siniin afar sanaa u taam noqdo qaalintaa da-diyaa ziyaadaysa sooma aragtid da-dii umna ziyaadaysa lixdan kow geelaagu hadduu gaaro saajun ayaa lagu soo dabdiyaa oo xisaabteedu waxay noqon saajun lagu dabdiyo siinka wuxuu keeni lixdan siinka xisaabta abjadka wuxuu ka keeni lixdan uu keeni aliftuna waxay keeni hal abjad iyadaa uga horeysa kow jiinkuna waxaa weeye ikhtisaar min jadaca laga soo gaabiyey jadaca jadaacadii la bixinayo wa fii sittin wa sabciina toddobaatan iyo lix dhexdoodana waxaa ahaaday bintaa labuunin qaalintii irmaanka ahayd oo caanaha lahayd labadeedii qaalmood oo hore ay u dhashay laba bintu labuun bintu labadana horaan usoo qaadanay yacni da-da ayidhahda laba sanow waa laba qaalmood oo mid walbaa laba sano jira markaan geeliyaa kordhay soomaaliya da-dii waa laga tegey geelaa ziyaaday laba qaalmood oo mid walbaa laba sano ay jirto ayaad bixinaya geelaagu hadduu kuu gaaro toddobaatan iyo lix cawnun ayaa lagu soo dabdiyaa caynka wuxuu keeni toddobaatan uu keeni xisaabta abjadka waawdana waxay keeni lix toddobaatan iyo lix labada nuun cawnun waa labadii nuunoo bintaalabun labadii bintulabun ayaa loola jeeda wa fii ixdaa wa tisciina sagaashan iyo kow geeli hadduu gaarana xiqataani laba qaalmoodoo owr mutaystay oo mid walbaa orgoon karta waa xiqada waanu soo marnay tama lahaa arbacu siniin waa laba qaalmoodoo mid walbaa afar jira ayaad bixin oo geelu hadduu kuu barakoodo oo sagaashan iyo kow hadduu kuu gaaro saaxaxaa lagu soo dabdiyaa saaxax oo saadka xisaabta abjadka wuxuu keeni sagaashan uu keeni aliftuna waa kow ayay keentaa sagaashan iyo kow labada xa'na waa labadii xiqo labadii xiqaa laga soo gaaro wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo labaatan iyo kowna halaaثu banaati labuunin saddex bintulabuna ahaatay bintulabuna mid walbaa yani saddex qaalmood oo mid walbaa laba sano jira saddex qaalmood oo mid walbaa laba sano jira ayaad ka bixin geelu hadduu kuu gaaro boqol iyo labaatan iyo kow qaaka labuunaatin ayaa lagu soo dabdiyaa waa qarashad qaafka ku jiray qarashad qarashad qaafkeeda wuxuu keeni marka boqoluu keeni oo xihan qaaka kaafkana wuxuu keeni labaatanuu keeni qaaka aliftuna kow way keeni waa boqol iyo labaatan iyo kow qaaka xisaabteeda abjadka taasay keeni labuunaadna waxa weeye waa saddexdii bintu labuun qaaka labuunaatin culimmada aaday u dadaaleen culimmada soomaalida khayr badan allaha siiyo aaday u dadaaleen yacni waxaa weye waa nidaam fudud oo qofkii xisaabtii abjadka la socda sakadii uusan ku wareerayn sakadii uusan ku wareerin marka lawaabidaas qofku hadduu iska xifdiyo sakadii mar walba waa xasuusanahay laga soo bilaabo hash ilaa laga gaaro qaaka labunaatan hash yab yahaj kad kahad lownun mawxun saajun cawnun saaxax qaaka labuunaatin saasay ku imaan marka uma markaa ka bacdi fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdooda waxaa ahaaday bintu labuunin wa fii kulli khamsiina konton kastana xiqatuna ahaatay ka bacdi marka dee xisaabta lama sii wadi karo nihaaye male xisaabtu ma dhammaanayso geeli waxaa laga yaabaa inuu laba kun kuu gaaro toban kun ka badan in ilaahay kuusii gaarsiiyo marka waxaa lagu siinayaa qaacido marka qaacido aada ku socon karto jaanibka sakada qaaciduu sheekhu ku siiye wuxuu ku yidhi afartan kasta waxaad ka bixinaya bintu labuun waa qaalin laba sano jira wa fii kulli khamsiina konton kastana waxaad ka bixinaya xiqa qaalin afar jira ayaad ka bixin konton kastana qaacidadaasaad ku socan uu kuleeyay sheekh hadda waxaan maraynay boqol iyo labaatan iyo kow ayaan maraynay sagaalaad ku ziyaada ilaa sagaal ka sokay sakadu isma beddelayso geelu hadduu kuu joogo boqol labaatan iyo labo weli waxaad bixinaya saddexdii bintu labuun boqol labaatan iyo shan boqol labaatan iyo lix boqol labaatan wax isbedelay male intaasoo dhan waa intii saddexdii bintu labuun goormu isbedeli markii sagaal aanu ku darno xisaabta oo boqol iyo soddon uu xiro boqol iyo soddon geelu markuu xiro ayaan qaacidadan la imanaynaa uma fii kulli arbaciina bintu labuunin wa fii kulli khamsiina xiqatun saasaan leenahay marka waxaan ka waajibayaan leenahay laba bintu labuuno iyo hal xiqo laba bintu labuuno iyo hal xiqo ayaa ka waajibaya leanna waxaa weeye laba afartanaad iyo hal konton laba afartanaad iyo hal konton saasaad ku socan ka bacdi marka waqsi weye inta u dhexayso xisaabtii haddana isma beddelayso ilaa cashara aad ku darto oo geelii haddana toban uu kusii darsoomo hadduu noqdo boqol soddon iyo shan boqol soddon iyo lix weli waa labadii bintu labuno iyo xiqadii boqol boqol soddon iyo sagaal hadduu noqdo weli waa labadii bintu labuno iyo xiqadii unbaa taaganta laakiin toban markay ku darsoonto oo uu noqdo boqol iyo afartan markuu xiro qaacidadii markaana iman marka qaacidadii markay imano markaad leedahay laba bintu labuno iyo hal xiqow laba bintu labuno iyo waxaad bixine iyo hal xiqo ayaad bixin marka maya cagsi miyaa samey laba xiqo dheh saasa sax ilaa laba kontonaad wey iyo hal afartan laba xiqo iyo hal bintu laboon saasay kuu noqon boqol iyo afartan haddana waqsi weeye xisaabta ka sokaysa ilaa boqol iyo afartan yani wax ku ziyaadaya male toban un baad ku diri marka geeli wuxuu ku noqday boqol iyo konton marka waa isla egyihiinba saddex xiqo wey marka saddex xiqo ayaa kugu waajibaya marka haddana toban ku ziyaadi wixii ka soka waqsi wey waxba isma bedelayso xisaabta toban haddaa ku ziyaadayso waxay noqonaya boqol iyo lixdan boqol iyo lixdan hadday kuu noqoto afar bintu labuno afar bintu labuno ayaa ka waajibaya ilaa afar afartanaaday kuu noqon afar afartanaad ayay kuu noqon haddana casharo ku ziyaadi toban kale boqol iyo toddobaatan saddex bintu labuun iyo hal xiqo ay markaa kuu noqon toban haddana ku ziyaadi zid cashara boqol iyo siddeetan ayuu kuu noqda boqol iyo siddeetan waa isleeyahay laba kontonaad iyo laba afartanaad waa laba bintu labuno iyo laba xiqo ayay kuu noqon haddana zid cashara ilaa ka sokay geeli zakadii isma bedelayo toban haddana waa in lagu kordhiyo boqol iyo sagaashan uu geeli uu haddana kuu gaaray waa saddex xiqo iyo hal bintu labuno saddex xiqo iyo hal bintu labuno haddana zid casharan toban inaad ziyaadiso may sakadu isma bedelayso waa laba boqol geeli xiray laba boqol geeli hadduu xiray afar xiqo xisaabta way noqon kartaa yacni afar kontonaad waxay kale noqon kartaa shan bintu labuno dhinaca afartanaadka arbacinaadka haddaan ka xisaabino dhinaca afartanaadka haddaan ka xisaabinana shan bintu labunana way noqon kartaa masaladaas masalada fuqahadu ay u yaqaanaan waaye itifaaqu lfardayn yacni laba faradaa iswaafaqay ma ninkani ma wuxuu bixinaa shan bintu labuuna miyuu bixinaa mise afar xiquu bixinaa qofkan wuxuu doonu dooranaa marka itifaaqu lfardayna meesha ka yimid wixii uu doono hadduu doonana shan bintu labuunuu bixin karaa hadduu doonana wuxuu bixin karaa afar xiqo marka itifaaqulfardaynku wuxuu ka suurtogeli laba boqol wax ka sokeeya kama suurto gelayo itifaaqu lfardayn marka qaacidadaasaad ku soconay ilaa saasaad usii xisaabi habka haddaad fahamtay faslun hadakani faasilun mid wax kala saaro wa awalu nisaabi اlbaqari looda nisaabkeeda kan ugu horeeya halaaثuuna soddona iyada ugu horeeya nisaabkeeda wax ka sokeeya zakadu kama waajibayo haddii loodii ay kuu dhan tahay labaatan iyo sagaal neef oo lo ah haddaad iska leedahay wax zako ah oo kaa waajibayahay ma jiraan soddon markay xirto markaasaa zakadu ay kow tahay looda wa fiiha fi halaaثiin soddonkaas tabiicun raace ayaa ahaaday dibi hooyadii raaca wuxuu raacaya fi lmarca daaqa waa dibiga markaa markuu hooyadii u raacayo daaqa markuu hal sano jir yahay dibi hal sano jiraa loola jeeda waa dibi hal sano dhammaystirtay ayaa ka waajibaya loodu soddon hadday kuu gaarto hal dibi oo hal sano jira ayaa waajib sharcigu uu kaaga dhigo haddii aan bixiyo qaalin aan bixiyana oo hadda kitaabka tabiicu yihi tabiicu waa mudaker waa labwa haddii qaalin la bixiyana min baabi owla waaba fiicnaysay waxa masaakiintii sidii u fiicnaydba wey markaa kaaga gudi dariiqii fiicnaaba haddaad qaalin bixiso meesha kitaabku uu kaa yihi tabiica kugu waajibayo qofku sharcigu wuxuu ku waajibiyey hadduu wax ka fiican bixiyo lama diiday laakiin sekada maxaa la diiday wixii sharcigu waajib kaaga dhig wax ka hooseeya lama ogolo taas zakana kaagama baxayso wa fii arbaciina afartan neef oo lo ah dhexdoodana musinna ahaatay mid dhallimaysatay qaalin dhallimaysatay dhallimaysatay maxaa loola jeedaa tama lahaa sanataani waa qaalin laba sano ay u dhammaystirmeen waa markii loodo afartan kuu gaarto qaalin waxaa weeye laba sano markaa ay u dhammaystirantay ayaa markaa ka waajibaya wa calaa haadaa xisaabkan abadan weligaa faqis uga qiyaas qaado saas ku soco ilaa xisaab haddii layska wado xisaab ma dhammaanayo saas weligaa kusii soco saas markaa kusii socotid zid cashara zid cashara sidii geel hadda aan usoo xisaabnay zid cashara cashara ziyaada ilaa markaa itifaaquulfardaynkeedu wuxuu ka waafaqayaa boqol iyo labaatan looda meelaha labada farad ay iska hor imanayaan oo ugu sokaysa geela wuxuu itifaaqulfardaynkiisu laba boqol u ahaa labada farad markay isku waafaqayeen oo xiqadii iyo bintulabuunka laakiin looda itifaaqulfardaynkeedu boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan lianna waxaa weeye saddex musinnana waa suurtagal ilaa saddex afartanaad wey afar tabiicna afar tabiic waa suurtagal in la bixiyo afar tabiic in la bixiyo iyadana waa suurtagal dhinaca markii soddonaadka markii loo xisaabo soddonaadka markii loo xisaabona afar tabiic way noqon kartaa dhinaca musinada markii loo fiiriyana oo afartanaadka xaggeeda la fiiriyana saddex musinay noqon karaan marka qofku wuxuu doono ayuu markaas bixiyo faslun hadaa kani faasil mid wax kala saaro wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa kan ugu horeeya arbacuuna afartan neef ariga ilaa afartan neef uu kuu gaaro wax zake ah oo sharcigu uu kugu waajibiyey ma jiraan wa fiiha arbaciin dhexdeeda shaatun ahaatay neef ari ah jadacatun ee ilka dhacsatay jadacadaasoo min ada'ni idihii ah ow haniyatun ama mid ilka dhacsatay haniyadaasoo min almaczi ari cadkii ah haddii arigaagu uu kuu gaaro afartan neef uu kuu gaaro ari cad bixi ama ida bixi hal neef haddaad bixinaysid ida haddaad bixinaysid waa in jadaca ay tahay waa inay ilka dhacsatay neefkaa idaha aad bixinaysid yacni tama lahaa sanatun waaxida dhinaca ida haddaad bixinaysid ugu yaraan waa in hal sano waa inuu neefkaa iduhu uu jiro aw amase haniyatun mid ilka dhacsatay haniyadaasoo min almaczi ari cadka ka mid a ama ari cad haniyahaad bixinahoo haniyada waxa weye maa tama lahaa sanataani ama ari cad waxaad bixine laba sano jira ayaad bixin tii aada doonto wa fii mi-atin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo labaatan iyo kowna shaataani laba neefa ahaadeen oo ariga intii ka sokaysa fiiriya bal cadadka udhexeeya fiiri waa waqsi oo sharcigu u cafiyey inta udhexaysa fiiri afartanaa la yidhi afartankaas waa la soo waday ilaa boqol iyo labaatan iyo kow uu ka gaaro waajibkii ma isbedelayo haddii caqliga la xisaabi lahaa iyo xisaabka wax lagu wadi lahaa caqliga xisaabku wuxuu keeni lahaa siddeetan neef arigu markuu marayo in la yidhaha laba neef ha laga qaado ilaa afartankiiba hal neefaa sharcigu uu yidhi laga qaado siddeetan markuu gaaro caqligu muxuuna tusayey inaan idhaaho siddeetan ariya laba neef ayaa ka waajibaya inaan idhaho saasay ahayd laakiin sharcigu maya sharcigu maya ma dhihin ilaa afartan ilaa boqol iyo labaatan iyo kow inta udhexaysa markaasaa waajibku isbedelay boqol iyo labaatan iyo kow markuu gaaro laba neef wa fii mi-atayni wa waaxidatin laba boqol iyo kowna halaatu shiyaahin saddex neef oo ari ah ayaa ahaadee ariga uu kuu barakooday laba boqol iyo kow uu kuu gaaray saddex neefaad bixin wa fii arbacati wa fii arbaci mi-atin afar boqol oo neef oo ariyana arbacu shiyaahin afar neef oo ariya boqolkiiba hal xabo eed ka dhiibi markaa uma markaa ka bacdi fii kulli miatin boqol kasta shaatun saa ku soco marka boqol walba hal neef ayaa ka waajiba allah subxana wa tacala